بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كاستي سين روغدان يو سي كاستو مقال كي إذاعة ورسنة سين ديراي ولبا وذو سين كلنا همين فإلا كدوا برامج كولون كورسن qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan oo ilaahay agoodile lagu halaysanka dheega doonta mooninsinka hay waliba kumid ahaa wasiiraddii gargaarka iyo ku horseedowka masiibada ayaa waliba iyo sheegday intii isku asili xilkaasi gureeda markiiyo sheegday intii aanan banaanayn wasaaraddii maysheeni intii hatiya ku hadal aray muqasii maryam qaasim oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale waliba uuna siin hayna oo isiina dheega doontana wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalay shirkii wasaaradda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka aan ka dareeri magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kaasi oo qodobo walkuoo leh kubaheen may ku mid tahay qodobadaas oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale waliba barnaamijka kulanka warsan uuna siinkaanaysiina kudhugunsado doontana baarlamaanka aqalka sare maalmoogin kada dambooyey waliba horseedayay wasiirada dowladda federaalka walinaan kada dambooyey wasiirka wasaaradda amuuro bannaanka dowladda federaalka may ku hadleen mayse baarlamaanka aqalka sare iyo ciidanka dhaliilan wasaaradda amuuro bannaanka oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale waliba aysin uu ka barnaamijka kulanka warsan ka dheega doontana garoonka baabuur buuba deegaanka magaalada baydhabo oo la sheegay intiisu ka duwanyi sanadoogii hore kureedna markii isku tillaabsaday horumar dhini welba leh waana la dhisahay qaybo ku mida garoonka saas oo kale weliba aysan dheegi doontana qaar ku mid a dhallinyarada xaafadda wada jira oo xaniska bahi waddada xiriiryaasa isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo iyo xaafadda wada jir sheegay inantii riidan dhisowla ka suubi waddadaas barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ka dheegi doontaan aniina magaagay socdaal idaacadan warsan u farsamadana b k markel waliba awda siin ku leeyahay miifa ilaa ka dhawaada barnaamijka kulanka warsan amiinmaar baabahaasuu kamiisnaya galaas taarigdan iyo keedanta tumon iyo shanta bilo nofembar sanadka labada kun tumon iyo toddobada wali dhugunsatana qodobadii barnaamijka kulanka warsan ka weynaya haddana waliba sanglanaha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan wasiirkii wasaaradda gargaarka iyo ku horseedowka masiibooyinka ayaa waliba isku asilayay xilkii wasaaraddaas waliba xilligii duxuradii ka dhawaaqday wasiiraddii gargaarka iyo ku horseedowka masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya digtoorayso maryam qaasim war qoraale iyo hadhigdii bartiya twitter-ka waliba yee ka sheegday antii isku katabti xilkii wasaaraddaasi yeego saasoo kalena sheegday anti xukuumadda soomaaliya mu'aaradan kahayna balsay iyo go'aansatay intii isku katabti xilkaas yeedan ku codsatay ummato soomaaliyeed anti inka shaqeeyay doonto sidii hore si kusii fayla maryee arrintaasi ku hadalay waliba hadalladii ku mid tahay anigoo ah doctor maryam qaasim axmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inaan iska casilay xilkii wasiirnimada oo aan u hayo xukuumadda anigoo ilaahay uga baryaaya xukuumadda booskayga qof ayaga iga wanaagsan oo u buuxiyana inay hesho hadda waxaan uga tegay xilkii aan hayay waxaa igu adkaatay duruufta shaqo aniga institution sidii looga shaqeeyan aqaanaa departmenta dhisan ama wasaarad ha ahaato waa ka shaqayn karaa laakiin shaqada marka isbarbaryac tahay wax walba isku qasan yihiin waxba kala baxsanayn macnaha confusion badan ayaa laga qaadaya macnaha xukuumadda waxaan ugu rajaynaya aan ilaahay uga baryaayaa inay horumar gaaraan ma ihi qof mucaarad ah dowladeydana mucaarad kuma ihi laakiin aniga duruuftan isbarbaryaaca ah waa igu adkaatay inaan ku shaqeeya aniga shaksiyan marka waxaan doorbiday siyaasad inaan gacmaha kala baxo oo sidii kale oo waagii siyaasadda aanan gelin bulshadayda waa i yaqaanan aan ugu shaqayn jiray
dhugunsidayaaltaas waliba haytay wasiiraddii wasaaradda gargaarka iyo ku horseedowka masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya marwo maryam qaasim oo ku hadalaasi isaasilaadii geegka ee magaalada muqdisho
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahaydathiya bermakatuma maasa mandhatiis qashin buu hono martale ka soo ismuujmuujaasalaay maama mahadsan ogaw kalaan been ema e kuu sow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaaday qashin teray inboobsike hay kambanigaas clean nation kambani usubu nadaafada lan hel saari clean nation kidki hor kuurbiyaabay dhoba kurjud kurjud qashin ee u kuusanaada jarti clean nation inti koyti kooy arag nadiifnimaadii ii nadarka lan waalay laamiyaalka clean nation kambani agabshay koo unku dhimanayna kumbad ew kulyoonka hoolan kuusowka qashinka ii koranqaadowka nadaafada koo ilama walan hayne bajaajaha mulka eh ya iskaba baalgalan clean nation waste management waana lanka taragali hayta beledka ini ban ka hadhikaan kuusaad lamayin beer walaa koo qalda ma ooqan
dhegeystayaal weli walinowle dareertana barnaamijka kulanka warsan idaacadda warsan u farsamada b k wanayna magaagayso odaalow markel waliba hawada siin ku lahaa hamiin fayle wasaaradda amuuro gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku qiibgali shirkii wasaarado arrimo gudo maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka hanka gebagabaabay magaalada muqdisho iyo wali ku hadalay arrimo markaasi unku qiibgali shirkaasi iyo qodobadii lahaska hadal qaaday wasiiru dowladu wasaaradda arrimo gudaha iyo reedan heliisowka dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi faray oo geeg reedanka nagdi magaalada baydhabo iyo warfidiyeenka wali in sheegay intii kulankii kadib magaalada muqdisho koonfur galbeed laka ammaanay isla maraxantaasna nidaamka dowladaha hoose oo lanku hadlaayay shirkii ka dhiyay magaalada muqdisho iyo si weyn lanka ammaanay walina sheegay intii taasi tilaabo horumariye annagati koonfur galbeed iyadoo gadaal ku riyow madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif asnow sheegaydin intii horumar diirta koonfur galbeed sidaas waliba eray cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi faray wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudo iyo reedan heliisyowka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maruus arrimooga siyo arrimo kale ku hadlaayay weliba hadaladiisa ku mid tahay الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أم، sidii loo sameeyey ushaandhayntii dowladda koonfur galbeed ee madaxweynaha uu ku yahay een, een, shariif xasan sheekh aadan een, waxaa la sameeyey in la shaqeeyo howlaha bulshada ay u baahan tahay arrintaas ayaa waxaan ka qayb galnay annagoo horey u wadnay yani dhismayaasha golayaasha deegaanka ayaa waxaan ka qaban ka qayb galnay barnaamijyadeeda wadajir oo dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha ku aadan arrimaha gudaha een, ay qabanayaan mar kasta ay ku xisaabtamayaan waxyaabihii qabsoomay iyo waxa dhiman sababtay u qabsoomeen sababtay yani ay u qabsoomeen laayihiin caqabaadka jira ayaa jira sirkaasaan kaga qayb galnay oo muddo een, afar maalmood aan ka socday magaalada muqdisho een, wuxuu ku soo dhammaaday guurku ku soo dhammaaday ee, waana koonfur galbeed oo loogu mahadceliyey Waa habka keliya ee, waa dowlad keliya ee samaysay taasoo laga soo qabtay degmada xudur oo lagu guulaystay golaha deegaanka marka koonfur galbeed arrintaas waxaa loogu ammaan badanaa loogu soo jeediyey markii lasu yimaaday dowladda federaalka iyo dowladihii eh, qaybta ka ahaa dowladda federaalka yani ammaan weyn aa loogu soo jeediyey Eh, waxaa kaloo jira yani in hadda ay socoto arrinta bardaale oo kalenta oo runta ayadana meel fiican maraysa Eh, waana ayadana taas waa weli ma jirta dowlad goboleed kalenta oo bilaabay howlahaas weli bilaabmala kuwa ugu horreeya waa jubbaland oo nagu soo xigo oo sharcigii dhamaystiray laakiin weli ma jiro dowlad goboleed sida koonfur galbeed oo kalenta soo dhisay gole deegaan oo yani yani la aqoonsan yahay oo la soo doortay dadka shacabka ay soo doorteen Een, marka taasna waxaa runtii ee, een, nagu nagu dhiirigeliyey madaxweynaha ko- een, een, dowladda goboleedka koonfur galbeed oo runtii yani soo jeediyey in la dardargeliyo shaqada loo qabanayo bulshada uuna kula xisaabtami doono wasaarad kasta shaqadeeda inay gudato tii gudan weysana yani waxa weyaan laga qaadi doono taraabo sharci ah yani annagoo dhammaan dowladda koonfur galbeed een, een, madaxweynaheeda iyo xukuumaddeeda gacmaha haysaysanna waxaan go-aan ku gaarnay in la hormariyo bulshada Een, sidoo kaleta waxaa dhinaca kale ka socday eh, wasaaradda qorsheynta kalenta iyadana shir ay ka qayb gashay Eh, wasaaradda amniga iyadana kismaayo u joogtaa Eh, wasaaradda biyahoo kalenta iyo tamartoo kalenta waxaa isu yimid een, een, maaragtay wasaaradaha yacni waa arrin dardar cusub oo ila soo baxday dowlad goboleedka koonfur galbeed in ay la qabsato dhammaan wixii jira inay la qabsato oo ay dadka bulshada qaybaheeda kala duwan waxyaabaha baahida een, bulshada in loo qabto waa arrin ay ku- yacni go-aan oo la gaaray way arrintaas tii annagoo ka duulnay ayaan annagana aan maaragtay howlaha wadnaa waana waana sii labanlaabi doonaa hadduu alla yidhahdo kaas waliba ay wasiiru dowladu wasaaradda arrimo gudo iyo reedan heliisyowka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi faray oo ka hadlayay kulankii hankagabagabaabay magaalada muqdisho wasiirada maamul goboleedyada dalka ee arrimo gudo iyo dowladda federaalka soomaaliya
It's a lovely silky take as well from Juan Mata. And now Rashford. Now Fosu Mensah. And in goes Martial! And Manchester United lead at Old Trafford.
biza sidee umay saciid mukeedki sacuudiya sitimaanko ha ka raaxaysatay foolba suuradahan istartay sacuudi masaana suubinay abaayow sidifada iyo helay seerqabo bunga sahansatay arrintan mase helana sidaada sheegdiyu sirqowo bungasahansidii suweesa baraday firintijeerka suwees iyo la saaxiibay fehmooda i farxadda waku ka sii ini fareen dhalanagati filantijeerka sugaysa sifuwel biraashiin nafaqo saamaynka lee suweesa lankaseede boroosti isi biisaha gobay jeekayshan jibsaha dhiib shuweermaha duub eegbeegar isi jikambeegar isi bartalankaseedow sugaysa biza androst kubishiin i kafay kuleel i gabow cabitaan qudar shiidan biyolo tisayseeke jilaato tibtob aiskarem axsan aiskarem sugaysan kasew
maxay tahay
dhegeystayaal weli welina ole dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sideetun iyo sideed dhibic lama aalada satellite-ka iyo live streamka adduunyada meel kastiisun ku rogdan warsan radio iyo ku dhegeysadaytan baarlamaanka aqalka sare maalamoogin kadib dambooye waliba kulan la weeldhadaayana wasiirada dowladda federaalka soomaaliya walinanka dambooyey wasiirkii wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda amuuro bannaanka ee dowladda soomaaliya mudane yuusuf garaad cumar walina yoo la weydiiyey su-aalo la xiriira arrimo dastuurka iyo amuuro bannaanka senator xuseen sheekh maxamuud oo ku mid ah mudaniyaalka baarlamaanka aqalka sare oo roogi magaalada muqdisho iyo qadka taleefanka idaacadda warsan mar dhow ay tikala xiriiri isugu aan weydiiye arrimo ku saabsan su-aalo iyo weydiiyayaan wasiirada dowladda federaalka soomaaliya walina hadii la isku mid haye bismillahi raxmaan raxiim ciidan mahadsantiin guud ahaan bulshada koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhowr salaame dabcan aqalka sare weli ma aragne sujoogtada ngududay iska dayeeyintii sifail ngududu waajibaadkii qaran ay saarnahay danaha qaranka iyo danaha dowlad goboleedyada isuma jira marka maalmoon iyo asbuucyadanba waa dhadaayay dabcan kulamo oo arimoogaas ku tarjumayaan waayahay waliyinka horeeyey wasiirkii dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya walida weelatana ee kuran oo dood isu su-aalo ka weydiyaasaan mayshan in xilligan xildhibaanadii aqalka aqalka sare oo isin isin dood kuleel kakuweelatan dhinaga dastuurka
dabcan dhowr wasiir yaa hata jeertay asbuucyada lahadhaafi wasiirka xukumad ee wasiirka arrimaha diinta xukumad ee wasiirka dowlista hawada wasiirka arrimaha dibadda dhowr wasiirasaas oo kale ayaa dalka iyo wareysiya lawaaldag kan dastuurka hoobanang nagda dabcan aqalka isa toos ma arne weli mahan horta dheena aqal ahaan laakin ka guddi ahaan guddiga dastuurka iyo ma arne dhowr jeer weedani walaal kuna hadlayna hadde wariba waxa ay tahay dabcan isu siyaasadii dowladda ee dhinaca dastuurka lay yaa gaabilsini laakiin dib weegisa dastuurka lama guddiga jirta guddiga baarlamaanka oo ma arin dastuurka leexow oo baarlamaanka doortadi oo kan hogaamiya ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dib weegisa dastuurka iyo guddiga madax banaan oo guddigan baarlamaanka adeegsadaayeen so oo ma arne walaaylo qoraw iyo onka qoran guddi technical eh lamaas guddi yaa aan weedhadan wasiir xoosh so ma aragne lama isla jaan qaada hogaanka ma aragne dibweydis dastuurkana isku dhimada ku socda su-aalo dhamagaas ka saabsan iyo intii ma aragne isku dhimadoo la mara yaa la suubiyay iyaha inuu la is afgoray tan shalay ma aragne uu naxsiiska ra-iisul wasaaraha heshiis is afgorod qaabka wada shaqaynta uuna ka saxiixan yahay marka markiisin armoogas oo kale isin la weeldhatan mahasin ku bahi way la ogyahay in dastuurka weli qabi qoraal usaeyi oo weli in dhamaystirnayne federaalka liskaa hayso mahasin ku bahi mayse isku ertan dabcan hatadii weedinta ma bilaawana laakiin ma arne se ka bilaawadaase wal soomaaliyan dhanta dadka dhanka wada qeyb qaadayano doorka dowlad goboleedyada iyo danaha dowlad goboleedyada laka ilaaliyow tan qaranka laka ilaaliyow tan shacabka laka ilaaliyow se isku jidko lamu wada qaaday yahayti dabcan tadiiran heyadood aan hata sheegi baarlamaanka iyo wasaaradda iyo guddiga madax banaaw miyaa iyo dadkaasbiin kuwada shaqeey badan hadii isku mahelyiin dowlad goboleedyadana insha allahu iyo nahandareedna qorshe howleed ya qabya waa diyaarin in dowlad goboleedyada kultaladan hadii ilaahay ara heshiis safkarad ama m o u-na wada saxiixani diyaar garowgii hata la xijar libilaawshay is-afgaradkii hata la bilaaway sidii horlankooda talimahooda ilaahay era intan hata iska afgoraniyo ama dhow dibiyis dastuurka iyo toosan bilaawadaas insha allahu shacabkana habeersiiyana dhinaga kale wali jaray ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mise amuuro banaanka intiisan kuweertan aqalka sare harunta magaalada muqdisho uusa ka leeyay oo aysan su-aalo dhowr ay kuweydiideen arrimo banaanka ee may kumid tahay walaa walyaabo isan weydiideen oo dhanka wasaaradda isan ku tawaasan
waxyaaba badan yaa yaa la weersaday laakiin ajendayaalka lanquery wali kumad haytay arrimaha dhinaca xajka oo soomaaliya dadka xujayda soomaalida inta ku baxaasa ku qarash badan qarash badan laku qaadow adeeg iyo helaayanna ma aragna eedan hunyi su-aalo dhamaad kusaabsan olweydiyay su-aala kusaabsan awood qaysiga safaaradaha dibadda dhamayna dadka gaar ahaan dadkan reer koonfur galbeed safiirada ma aragna aan kulama tahayna oo kadulmayin su-aalo kasaabsan walwarsadi arrimo ma aragna koonfur africa dadka soomaalida laka dhamaayo walwarsadi arrintii khaliijka oo ma aragna laska haysadi khilaafkii khaliijka soomaalida saamay iyo qodob badan kale oo ma aragna arrimaha badda ya ya ya walkuwarsaday khilaafka kenya badda iyo soomaaliya marka wasiirka arrimaha dibadda wali aragaay wali su-aalo isan weydiideen ku jawaabeen daban hobaan aan qaldanaan kumid haayay in dadka laftirjo hadka anbahow an maraana wasaaradda an maraane hafiisyada kale safaarado intiyaa la seedayaan ku reedna dhaqaalo fara badan meelasiku ku bahayaan taas ma si markiisan fiiriden su-aalo jawaabto wasiirkasan si ka qanacdena mise wayn aragahaytana dhaliil kale oo jirta dabcan hoobaanan qaldanaan wali haytay su-aal ka saabsan haytay brotocolka dadka diblomaatiyiinta ee oo dibadda baxaayan lakala dhagama wadamada iyo seedan iyo guud ahaan shacabka soomaalidaba dabcan marka soomaaliya iyo guud ahaanba ma aragna bassbortsha diplomatic ee ixtiraam laanta ma aragna dalalka kale lakakahayaha haytay marka eedo dabcan midna ma aragna ixtiraamka bassbortka lanhaay oo guud ahaan dunida diibna waliba waa hasuusanadi ka macnay soomaalida oo diblomaasiyada soomaalida naftasiyo ma aragna toos wadadii rasmiga haytay wasaaradda arrimaha dibadda haning maraana wada wadanka iyo mudaaficeedan oo iyoo la isku seedayn ya iyo ku hadlay dabcan hoob la fiiriyona hadee dadka sax waaye soomaaliya iyo nidaamka ma aragna diblomaasiga ansafarow wasaaradda arrimaha dibadda marajari taniye ma aragna diidna ruma kushay diidna duruubtaadka soomaaliya isku haysato ma aragna ixtiraam la-aanta bassbort diblomaasiga iyo ku kadlay sanatarada aqalka sare waliba kulamo joogta iyo kuweeladahayana magaalada muqdisho caasubada dalka soomaaliya xiliyo jiran iska qabsi dhinaga lahkugudubi iska qabsigi dowlada federaalka iyo maamul goboleedyadii lahsinku shal dooradi ma qorshihiina eeye in isin ku bedelan wadanka maadaama isin hati isin xubnooga inka muhiimsanaayay ee matalaayi maamul goboleedyada dalka dabcan baarlamaanka federaalka soomaaliya guud ahaan shaqooyinka inka weyn gobada la sadow waliba kumad ah guud ahaan inta ilaaliya danaha qaranka inta ilaali inta ilaali ma aragna danaha dowlad goboleedyada oo ma aragna xubnaha matalaayan inta ilaali nidaamka federaalka oo dalkan qaaday inti ma aragna oo e maamulka oo hoos lambaadajiyey inta ilaali marka waajibaadka oo caam ee guud ahaan haangiyo kuma dhayin iyo shuruucdii la dejiyay iyo waajibaadkii kuma dhayin marka dabcan shaqooyinka inta badan isku mashquulsiyina taase kuma dhe inti ma aragna nidaamka sharciga wadanka dhagamo waxaada nidaam federaal ah howlo socdan ma aragna deegaanada iyo dowlad goboleedyada oo dhan kawalba xaqin iyo xuquuqdis iyo wala usaqan leeyin aragna fursadaha fursado wada siman loo wada hela shaqooyinkaasi qabadahay waana kabedala doona ka shaksi ahaan iyo ka iskayd ahaan iyo ka guud ahaan aragna aqasar ahaanba insha allahu intii deegaankan una ku jeedna danoodiisa rasmi elan kama tirinay laho bilaahi anka dambeyntii wali jiray booqasho geeka ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaweynaha koonfur galbeed iyo ka seedan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiintii oo koonfur galbeed ha ku jeedina kumid ata weliba siyaasi dhinaga siyaasadda ciidanka firfircoonna kumid eto maykiilaeta booqashadan intiyaa kordhii doonta xilli reer shabeellaha hoose iyo la daal dhacayaan weeraro joogtay oo dhaqdhaqaaqa shabaab iyo ka wadan deegaanada ee gobolka shabeellaha hoose dabcan ajandaha iyo howlo ma aragn gaara mangalo koro laakiin wadanka ma aragn dib uxoreynta qolyaha nabadiiska oo shabeelada hoose ciidanka badan yaa ku bilaawda hayta arrinta ma aragn meelo madaxda insheedan kumala egta iyo guud ahaan ma aragn arrimaha horumarinta inti ma aragn eerboorada iyo dekada iyo ma aragn guud ahaan caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed rasme ka shaqa bilaawda arrimahoos ahaayeen marka dabcan tan ka muhiimsanna ma aragne howlgalka ciidamada bilaaban kamahaayeen qaabkii ma aragne howlgalka dhimanasaan ku bilaaban sabiyahay
borow borow bakhaarka walaalaha oflow baaryow bakhaarka oflow beday beday bakhaarka oflow bismillaahi raxmaani raxiim walaalayaal usan waa biyaabay bulshadun geekanta aan bogta halahayan
badanay wali ku warsadow baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah
bakhaarkun walaalo ooblow umadidan bakhaarku walaalo ooblow liin isan sawalsiin ku eyin bakhaarkun bakhaarsi ahay baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro baydhawuun baa ilaa yaa bagaash kumbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belanay bulshada baaran yeewa markii buku bayaansadii birbiyo injeedan bakhaarku walaalo ooblow bakhaarku walaalo ooblow bakhaarku walaalo ooblow leeguwiras baydhaw gudaashe bababababababa beero beer ku fayla bedabed kufayla baqaara bakhaarku sareey bulshooy
maray ku-xigeenka garoonka baabuur buuba deganka ee shaargaduud airboor international magaalada baydhabo weliba uusu ku hadlay xaaladda airboorka magaalada baydhabo isaguna sheegay intii garoonkaasi ka duwanyay sidii hore madsheeg cabdilaahi maarey ku-xigeenka garoonka baabuur buuba deganka ee magaalada baydhabo oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weli uuse sheegay antihatalokuroysdii iriidi iyo dhibaatadii iyo gabeen dadka soomaaliyeed isla maraxantaasna lan heli terminal mise walla ka nasdow siduus hadalkan dhiki saas oo kalena dhismo ka dareera garoonka qeybojay wiing ee kayaala magaalada baydhabo taasi oo diyaarado roorkaweda anta badan ka adkayti laakiin hata koonfur galbeed oo ku duulas arrimo fara badan yee ka guulaysatay inti reedan dhisowla ka suubi anti dad badan oo dhuumado lahaayeyna laha ka gobday garoonka kureeda markii haruuntasi immigrationka la kasuubi runtii soodaal raadi wasan iyo mahadsantiin waxaan baabisha ciidaasi habale habeenkiisa helisuu bilayn oo waraysiga gaarka airboortka shaatigan dasha airboort runtii bedel banaa ku muuqdo bedel dhan isila salaada isila sagaalan umuuqanigaa markaaday kolle walataada bakorbani kusoo bani kow haddii sistamkaan kinkabilaa airboortka lami burburka ilatun wadayaabo badan oo isheegadanajar sistamkan koonfur galbeed wadana soo bina madaboleed koonfur galbeed iyo maydoni suuta galayntii maydharaaysa taraminaalki melibati oo imbortiga sukansi boortaga bahaayeen maydharaaysa madhasi sartawiinlakiyala malaqaanka kala duwahay godiga wasaarada gaadiidka kokaata maaliyadd sidoo kale immigrationkii lalasugida njga olada dheeraa oo handaliska qaabilsan jaardaa maskiyaa degaayeen dadka alaabtiyan qaadayaan kambanigaasi milarow marka runtii walbadan yaabada dawada suubani
waaya marka wali sheegday intii ranwayga garoonka baabuur buuba degaysoosa hatan suubiya haytan ee inta kumid a meelooyisan hata suubiyo kukabilaaytan ameelo oo inshaal dayruuha ka degaasara weyn oo inshaal burburka dhatum walbana labana kaasakin sheegahay oo dhowr meeloodka goobta diyaariya halka waweynka hamolkuwera inay burburiyaan marka mayba ama kusuubihayna marka untii meelo waa sitaatir oo idan untii oo airboortka dhankaasi olu kale oo may kumeelgaar ahaan usuubihayna walaabo oo godad dhabrugusanaay diyaariyaalkaas burburiyaan iyo hata daatir kasuubihayn qolada yunankana qalabkan aawiyan unoona may dhalaaso walaabo materiaalkaas biyaani shaqaalaha anti la suubi ee tanaminakan cusub ee baydhabo kiyaalo oo dadka kanasada ayaan may dhibe horeen dhabtana markii tan la suubi isin ku koroysatan islati saacday bogsantada dharmada saadaal adeeg meelasaati hadhaan terminal kontelada soo bilan dadka shacabka bahayaan madaxda ilaa ay shacabka oo inshagan elborkas ku dhooqeen masaakin degaan iyo sugnaado jiraan hata miliyo fadheedan oo dadkii bahow iyo dadkii hadagawla kana sudaayaan sida oo inshagan malaha amniganayaan baaritaan ay kusoo sudaayaan dadkii bahow oo qoodana maadiidka inshagan meelhadii wala kasoo geysadaan meelaka baarafad iyo lananalanka alqalab madaasiada maamulka sistemkaas elborkol
terminalkan anti la suubiyo wala sheegdana anti dhinaga ammaanka ee walbadan isinku qabatan walyaabo kumid may kumid walyaabo isinku qabatan runtiina walaabahan mayba qolo migrationka meelahooda system ku baareen iyo mayba fadhelama qaybad qaybta dadka ku baaheen qaybta dadka ka degaayeen markii oo degaan wal baaree markii bahaayeen aan ku daranta wal baaree askar sida askarka oo kale oo koonfur galbeed dad badan oo guryaasha gadaana meelo fadaan dhow mashaal ka baxan oo jidka umarakooda antaaso way kala duwan lansuubi idan baaree lansuubi lanka markusukoy mada lakoye boribas iyo lakoye ticket iyo labaaree magaaj iyo lafiriya dadka kulli oo askasa askarti meel meelerays inshagada iyo bahafaden meela akhbad lanka inshagada iyo bahafaden yameylanaka ciidamo gaare inshagada oo baaree dadka marka jare dad isanka guuleysateen waxa qabateen tan iyo xiliga terminalkan la suubiyey oo ciidamo ammaanna maydhiisan jeeteen ha ilaa tumid oo qofa meelina qodadii baaritaanka si homar hamaran oo insheeg la qobadi oo ciidamada fogoyo ka tirsanayn oo insheegni oo yoonasaas ka wareejiyay diblahankanaga magaalada baydhabo marka maaray ku-xigeenkii garoonka baabuur buuga degeenka ee magaalada baydhabo eta daban walila ku yaabe in dhibaatooyin fara badan siin ku hayslan adeegyada qaar ee terminalka laka isticmaalow iyo garoonka guud ahaan laka isticmaalow hoo isin adeegyadaasi hata togantin jiraan may kumid mayse hata la sheego kore oo guulaysinka deetan terminal runtii airport adibkasakota terminal jeka hati meelinka baaxida sidaan madaboolahay aday baragaabtaas meelinka tarigala qaabta oo insheegada laanta socdaalka lanka tarigala migrationka oonumayb waa insheegada weela qeybo badan lanka baahnaay fadhiga hata la fadhiya fidha oo meeladaas baahan sidaan kaafiyahayna horeynan gudbin insha allah mustaqbalkan ma inka tala jarna hadii ilahay nafsanayka simanti kuwaas weyn lasoo bii doona hadii ilahay sanadka cusub
garoonka magaalada baydhabo wali sheegdana anti baaritaano xoog leh ka dareere daban dada mararka qaar ha gale garoonka oo weliba maamulka oo isixiistankiisan hata ka tirsantiin hooga yar dhalaysan dadka noocaasi oo ha kadegaayaan baydhabo oo terminalkiina ha ku gudubaayaan maysan ku qorshaysan maysa kasu bidan ha qeybo qaabilsamo bajarta qeybta oo inshagada amniga qeybta amniga qaabilsan onuna kulwar qabna lancalanka erqalada maamulku inshagada oo kusuubi fadahayd hamarka kuway misamar bahid kulley walaa us ujeedadiisa tan walbaare walaa ujeedadiisa tan hobna inshagana ganayaan wala gudbiyo walaa hawsana ganaylan maylanaha walaada kajeertona mana anfaceen maamulkan systemku systemna dhorisaan baahan wadan muwaadin koonfur galbeed maalka maalmalka hadgudbow walaal walaa shaqada tira aale oo personalka ay qabsay maayo maamulku arqadan ogolay meelana qolada ama insheegada amniga ku wareejiyaan ilaa iyo hata jarana tira ammaanka qalqalgeliya oo isin qabateen nagatoy nagatoy siyaasi dhaliilsan qaabka maamulkiina dhaliilsan oo garoonka hagali nagatoy jarana walyaabihiisan ku guulaysateen oo galanto ka dhigdeeno kureedna ciidanka ammaankiisan la tiigsateen oo sharciga la horsheen ma waxaa ka kadabadinin kuweena sheegeen mayna walanta koro arqalada oo maamulkaas maamulkiigana arqaladeha koonfur galbeed maka arima maana kadigna maana koyn runtii guud ahaan arrimaha soomaaliya kiyaba qolada nabaadiidka la hanjeysaday sidii shirkaa marka dhahay oo madaxweynaha koonfur galbeed oo qaybkahay insheegallah kuwa hadalay sidii hasilinta wadanka lanasoo biifaday iyo dowladda federaalka maxaa cabdullaahi faraje maaji oo laakaballama intii ciidanka howlgal soo bii doonaan runtii ana mawlahaanka miyay kala muuqday shabaab xilligii aftarmusaday oo xilligiisa wadanku lakuqobonsaday hilisha ilaahay dadeysi marka may rajeyna insha allah mustaqbalkan ka dhow badan bilaha dareer kule intii wadamada inshagada geeska africa ilaa iyo soomaaliya intii isku furma baawurula mari doona markaas magaalada muqdisho ilaa iyo inshagada baydhabo jibitaya isku furmi doonaan walaahan kale iyada isku dhamaa doona ilaa dalaaqalayaha ilaa jasiirana hoba lahirar mayba waqtigeeda baaxiligaha dhamaado
carwo by star heelmadaraantii roogdana markaato ah aanu isgooshan eedaga intii baaftiina soonna iriidaanka nur badana arwaya ugaasona arwo baay istaaro arwo kacajab geliyaasu arlaadeen gudaashe iyo oo kale bacayno linkadaarna iditiya hooba adarogsta cumaan iyo abudabay war adarogdile iska aalata carwa baay istaaru lambu li aanshago usiday aragdii aanshago aroosay oona biiko gooyey hoo aridaa iyo owlaada ehelka iyo ashiirada adaqan eeda fadaasa anku adeeg walaal arwo baay istaar tirta gordaa waa ammaantaa daliiliyeeye carwa baay istaar adduunka addoon dhex yaalla war aflaylaha ka koobo korme ee ariir ilan wiin culmo iyo aamdhatiyo ha agalkaada ama dooha iila araga bay baa kale cajaa'ible carwa baay istaarka aragaasana nal uslee isdamiyaa madoono isdaaraa usba afshay gooyahaan afarta gible ishal
waagaagguun sidaalka qiimo iyo gedirinta weli welinoo dhugun sida ay tani idaacadda warsan ee magaalada baydhabo welina isla deernay qeybogihiin ka damboy barnaamijka kulanka warsan odayaalka dhaqanka iyo maamulka gobolka mudug iyo wali ku hadalena dagaalada maalmooyinkada dambooyahanka nagadaay gobolkaas iyo ogona sheegay intii la rooji mari horema si ku hadalaayeen waliba hadaladii ku mid tahay بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ummadda islaamka ah soomaaliya gobolkan dadka degan waxaan mudug eh, waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka hadli doonaa waxyaalaha hadda dhibaatadaa soo kordhay oo ay ka mid yihiin colaadaha ay waa marka halkaas walaalaha yaga kale oo dhinaca kale ah oo buntland iyo galmudug ballan iyo wixii dhaca in la iskaga yimaado wixii horay u dhacayna ballan laga lahaa baa lagu ballamay maalmahanna in laysku soo laabto markay wax dhaceen bay ahayd intaas halkaasay joogtay intaan ka degado halkaa joogta ciidan dhinaca buntland walaalaha iyo ka yimid ayaa dhinacii kale oo dadku deganaa ku fiday oo hadda jooga waxaan leenahay ballantuna ay wali hore u ahayd nin walba niman walbaa meesha ay joogaan inay joogaan ha ahaato deegaan buu dadku ahaa waan la wada deganaa waan la wada joogay hase ahaatee qaabka ciidanku xeryay lahaayeen xeryo ay leeyihiin oo ku sugan yihiin bay lahaayeen hadda waxaad mooddaa ciidankaasi waa soo dhaqaaqay wuxuu joogaa meeshii dadkii hore oo dhinaca kale uu joogay halkaasay ku sugan yihiin dadkiina waa ka kaci ilaa labaatan kilomitr bay ka soo kiciyeen dadkii dhibaatada halkaa taagan walaalahayo waxaan leenahay annagu nabad baan diyaar u nahay horena diyaar baan ugu ahayn haddeeraan weli diyaar u nahay waxaan leenahay halkaas dhibaatada socota hala joojiyo nin walbaana xeradiisii ha tago ciidamadana xeradooda ha lagu celiyo intaasaan u soo jeedinaynaa annaguna colaadana ha la joojiyo saasaan leenahay haddii intaas ay aysan noqon wixii dhibaato ka yimaada mas-uuliyaddeeda dadkii ka soo tegay xeryahoodii meel kale oo deegaamo kalahana inta tegay xerya ka samaysanaya wixii mas-uuliyadii caqaaqxuma ka yimaada ayagaa iska leh assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku baaqaynaa annagoo ah wadajir odayaasha galmudug waxaan ku baaqaynaa ciidamada puntland oo ku soo guuray degaankayagii oo ka wada dhibaato abuur waxaan ka digaynaa oo u sheegaynaa reer puntland iyo caalamkaba xadgudub inay nimankaasi meeshaa ku joogaan ilaa saacaddaanna wax annaga naga gudbay oo dhibihii aynasi jirin oo afise aan ka dhiibayno inay ka noqdaan degaanka aysan lahayn oo ay soo galeen waxaa intaa weheliya ballan baa laysku ogaa ballankii waxaan dhihi karaa waa jabiyeen puntland ballanka waxaa la yidhaha lama galo haddii la galana waa ahdi la jebiyey waxaan isku ogayn ballan in reer galmudug iyo puntland qolo waliba mas-uuliyaddeeda ay ilaaliso odayaashoodu ka taliyaan madaxdu ka taliso haddii arrintaas marka ay halkaas soo dhaaftay annagu waxaan u gudbinaynaa dawladda soomaaliya iyo beesha caalamka
bismi illahi raxmaan raxiim si aad arkaysaan ama aad maqlayseen odayaashii guurtida deegaanka gobolka mudug ee galmudug ka soo jeeday waxay dhammaantood halkaan u wada joogeen oo annaga maamulkii gobolka ahna aan la garab taagannahay arrintan cusub oo ah ciidamada ka socda maamulka puntland oo fariisamaha cusub ka samaystay deegaano hor leh oo ay ka mid yihiin sangaduud iyo caliwaal iyo qodgaashaan oo ah deegaan dadka reer miyaho oo reer galmudug ay ku dhaqnaayeen inay labaatan kilomitr gudihii usoo galeen oo dadkii iyo reer miyigiina kala yaaceen arrintaas oo ah arrin cusub oo ugub ah taasoo oo horseedi karta dhibaatooyin iyo colaado iyo wixii aan lahayn in laga waantoobo ama aan ka shaqaynaynin nabadeynteeda arrintaa ayaa isu soo baxeeda maanta intaanoo idil isugu yimaadeen maadaama aan nahay dad mas-uuliyiina oo uu gobolka ka jiro guddi ka wada shaqaynaya nabadeynta waxaan marka leenahay oo digniin u dirayna walaalahayaa inay arrintan oo cusub oo ciidamada gudaha labaatanka kilomitr usoo galay oo reer miigii iyo dadka dhimaan ay ka kala carareen inay arrintaasi dib uga laabtaan oo deegaanada hadda waa la kala deganaa hadda meesha tan ay joogaan ay ku laabtaan deegaanadoodii wada hadallada si aysan caqabad ugu noqon wada xaajoodka iyo wada shaqaynta guddiga aysan caqabad ugu noqon intaa ayaan baaq ugu diraynaa waan ognahay waan naqaanaa waa la wada garwaaqsan yahay cawaaqixumada ka dhalan karta colaadaha la huriyo waxaan markaa leenahay walaalayaalow colaad joogto ah iyo dhibaato joogto ah inay iska sii taagnaato waxaa ka habboon in nabadda si wada jir ah loo raadiyo waxaa hadda muuqdana ciidan laga soo saaray meeshii iyo deegaankii iyo ciidamo kaleoo meeshii lasii dejinayo sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan inta ay qusayso oon digniintan u diraynaa dowladda federaalka ay ugu horrayso international community-ga iyo in allaale inta ay qusayso in arrintan ay tahay arrin cusub isla markaasina wixii ka yimaada oo dhibaataha mas-uuliyaddeeda ay qaadan doonaan waxaan xasuusayaa inaan la xiriirnay guddigii arrintan ka shaqaynayey oo nagala shaqaynaya nabadda ina ayaguna noo sheegeen in arrintan ay yihiin ciidamo waa wadahadalla ay dib uga soo saari doonaan laakiin olreadyba haddiiba reer miigii cararay deegaano aysan lahaynna barayaal cusub ka samaynayaan uma sii dulqaadan doono waxaan leenahay walaalayaal intay taagan tahay dhibaatada la hurinaya ha la joojiyo soomaaliya way ka soo daashay dhibaato wixii lagu ballamay in la jibshaa waa laga soo daalay anugu intaasaan soo jeedinayna haddaan nahay waxgaradka iyo maamulkii gobolka mudug waxaan leenahay dhaguhu inay ma arkaysaa laabta u dololaan baa fiican nabad baan u taagannahay nabadda in lala qaataa la rabaa haddii lala qaadan waayana dee nabad darrada cidda ka talaysa adduunyado dhan baa ogaan doonta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegaystayaalahaana si waliba hayno odayaalka dhaqanka iyo maamulka gobolka mudug oo ku hadalay dhibaatooyinka mararka qaar ka dhiyo gobolkaasi mudug
wifi 4G LTE main dhiyan mas'alo dogongo mainin dang e mas'alo rijalu marhuren internetna wifi 4G LTE ma aragni ima degna mugdi urshayu magordow imay hayagna maren fayle mugdilu kukubahaw maylato aha adeega wifi 4G LTE markaatama doonto lanki midagdiiska gobsada wifi 4G LTE mataawiyaane marhorli in sheegay inay mas'aladiiska weelaw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyo myfi 4g lte uhay uhayta geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online linlayska faanow ay koo moqanaanay adeega myfi 4g lte bad i bere berad ii baadii beedka i goobta shaqa boos kastoo ada roogta kalabaashaal bulshada myfi 4g lte gu-ideerba guur interneeda usub global interneda sidii galeytihan lahanku goosaday marna ang moogatoy adeega asriga ahoo usub myfi 4g lte mobile ama computer ka isticmaal
rugunsidayaal waliba hasadeernay qodobkiinka dambe ee barnaamijka kulanka warsan haano ku mid eh dhallinyarada ka nool ah magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda wadajira iyo waliba aan isku bahna wadada iskixiraasa suuqa weyn iyo kontaroorka hareerka hadiyow ee magaalada baydhabo iyo waliba dalbadena intii reedan dhisowla ka suubi wadadaasi kureeda markii eedan burburti waanu iyooga arrimo wasi ku warmayaan walinaan waramana wariyaagan ali koronto alxamdulilah ana wadooyin kale laso oo dalka horumar gaarsi aan jeclahani oo wadooyin kale laso wadanka nidaam wadanka nadiif jecel aan jeclahani bismillahi rahmaan raxiim su-aal fiican waaye waa in laisweydiiyo laakiin suwayba aan halmaadi ma yarlahay wadooyinka la dhisay le horta aylan dhisay lanka lan dhisa waa lan kasta meel kasta aan isku soo wadanka meel kale aan bahay wadamo kale aan bahay meelis wadanshii iska dhisada fadi meel kale aan bahay had tusaale ahaan wadadan oo isbitaalka ilaa iyo mayl dhisay le hiriirikaadiyo aylan dhisay haddaba burburaas maay kasba mayl faraay biilaysilan shoo mase arriyarin wada walku iritisu shaba wadadiisi bag burburaas island dhasay markaan hanti la dhusa kolba fayl lahaa itii hoobiya wadanka horumarsi iyadan jelnoon tirsa wadooyinka la sameeya iyadan faylata laakiin soo beerlaayaan lankalan dhasaa waaka wadalka lankalan dhasaa waaka maxamed miilas roga dhegahta saxibka maxamed ee fikradii saliimka ee way beeray dalka hooba wal dhisa leer dhalinyaro ahaan jeelina laakiin island dhisa iyawa suliya ada fikirka wayli waylinaysahay wadooyinka dadka ummadda soomaaliya oo dhan waa baas onlayn dhis horta faylata wadanka la qurxiyoon adidanka jeer mee qashin sida gudaafil ay walfaylama mafahanayd wadankaada dhisato baad horumarkiinta horumarka sameey ka taliya inta la dhiso safar jidka nadiifi burbur way fadoo dadka dambay qaranka dambay ayaa dhaha dadka dhisay laaks ala shan ruugu tiin dhisan yan faylan wayahay een dhigayta maxamed ee saaxiibka ee fikradii saliimka ay usoo daafiyay een ali horta een maasanta sida barnaamijkaas ni wari een way boo een wadada horta shay him ee falka dhagoy mayleer feetaa ka jar wadadan hoon dhoobsan ee maanta geed ka horumar dirta koonfur galbeed burburkii wala ilaha ku bahimee debadno taal dadkii wala dhisada fadi nan ka sameey mas'uulku saarna ta wadada u surtis marasa san tukan haaday ama di tukan oo kale haaday hortiin dhisada leera laamis aradan samaysada ilaa iyo meel kasta hata oo wadada marasa iyo dayseedas nan kasta aro adin meel dhis adin meel dhis adin meel dhis dawladana wali tabareeyaan markaas ay tiyan dhig gaar ahaan way balfay dadka horumarka deerti faan dadka oo ganacsiyada ay ganacsiyada yoon way baan sheegay ama maadaama aanin kumad aha anti wadada una dhisanaan dhaakasi hadalkay awal hor hor aan horeytan way bahaaytay wadada aylan dhisay mal danayahay laakiin intii wadada la dhisay waa muhiim wadankan horumarka ka jarta wadanka jarta sida baawarta halka shal socdaan een dhalinyarada een dad soo waayay tafta fayn wada maasha Allah wadadan halka la dar hadla dhisay oo een wallahi wallahi iyo een illaa iyo ideedeje wallahi maasha Allah baawartii nadiifa ka maray ummadda nadiifa ka maray hola dhisoon marsibiyad intii lan sameeyatan maal dadka taas ay arlays iyo baawartii iyo awlaadii ka shal badbaadaan maxamed markii uu lahaa ku tabna dhiniga maamulka ee kan xaafad ahaan xaafadan wada jir jidkan dheer marow een dadka dhib badan ka gaban baawarta madii dareereen ee dhoobida ka farjiyaan xilli roobaadka madila dir waa badan kan xaafad ahaan may mas'uuliyad ka saaran in iyo suubiyaan mas'uuliyad iyo ku saaran way boo horta een mas'uul horta ilaahay ahaay laakiin isku saka maadaama hadda dhalinyaro awen yaal wala handarsaday barafii wala hagadahayaan wadada sidaa dad tartiibta aan socdaan bajaaje onoga tartiibta intii shiido ka dadaaya soo usun wala hagadada hadana kan oo laakiin soob nadiif la kala la sameey he bajaajo adi bargaayta magaalada taladaas waa ilaa gala la hagidiyay onogi oo jiraa ku baayade kulmaayaan ma markaan khasaaran ku kooy kort laakiin intii oo sanadaam ee magaalada oo ka dhax socdaan een wadadii oo la sameey taasay arlaaynaata wajarkan xaafad ahaan een maadaama xaafadan hadda way balataa dhalinyaro ee fara badan marka mas'uuliyadda saaran dhalinyaradan xaafadan wada jiraha ku bahaasa mayita dhalinyarada laamadan dhismashe anti ununa wahabiya lahdideed injineerka lahablu waaya ta unu siido aruriyaan number 2 hortaani ba kumad eh maalan wala la dhismo baawarta lahdideed bahalka kabaaba araad laha gadiya unti aan jiido horta diyaaran aha ila wadadan wada jir xaafadan uu deegaanka ka dhalanay ka korna inta ka dhamaanay way beerlahay hadda antii un wadadan dhisana horumarsiisana number 1 aan ku nagal dadka oo shiido iyo jibiyo wayahay aan hangnaday ibraahim miyow aan ibraahim dhigayta saaxiibka maxamed fikirdi saliimka ee oo afshiga ku weerahay aan kan dhalinyar ahaan xaafada wada jir kaalin inta ay ku qaadada koran dhismada wadada dhalinyar oo wada jir ah koowle wada jir ka dhalinyar jir wada jir ka korfahneed may bajiilaha oo hoob wadan kala sameeyo oo hormuud ha may bajiilaha wadan horta wada jir ka dhalinyar wada jir ka koran inta ka dhamaad ama wadada hoob la sameeyo aan hormuud funaado ismada aan awal ku galo ee idan jiila way alaashan wadanka imir ka dhalatay oo adan leeyahay tan ka jar guri hortiisa baa haaqad ahayd guriga ninka baraysan ay fiisay mafahanayd inta wadanka aan adeegsato wadanka hormuudka ku wato oo wali dhabka sheeraad ku qabato adeeganka ka jarta mafahanayd anji sin lagu bedelo dhiigad iyo jinniga lagu bedelo sadan aan ka jarta bilaa tufa saamay waran wayahay mayu inta badan ba may aragaan dhalinyaro badan oo madada bulsho badiile iyo gaariyaal wadadan qashin aruuriyayaan way dhalinyaradaas xilka isku saaray in nadaafada xaafada ku qayb qaadan ma door muhiim ah isii waayeen in xataa bees iska aruuriyaan iyo oran jidkan jidkii wiinay xaafadii tan u dhistaan alaashan dadka fikridaas kuma qonta dhiirigelina ma haysan dad garab galagala oo garab galaa sa weyn walaynayna ma jirto gudoomiyaha hada iyo gudoomiye ku-xigeenka hada ilaa hadda inta kooya oo walaansa weyn horta kama jirto fahne dhalin yaraha wadan uskuusno sarinoog wadankeeda horumar dhadheesi kun haddana alaashaan ku xaafad ahaan xaafadkeedan horumar dhadheesi waayo xaafadkeedan wada jiru ilaa intana koontarool kogu haan oo bandhasdoyn aynaynasen waayahay in horaa riiga inkama maahatay lan gundunga lan gargaare ee walku helaya xaafada dhalinyaro guntung iyo gacantays qabsadaan oo xaafad iyo dhismo inka jeystaan horta walku helay alaashaan buuha dhalinyaro buuta dhalinyaro badan buuta oo fikrad ah oo intii la wadada samaysado xaafadaha qurxisaan alaashaan hobla garab surunya sabal weyna la karo mata sabal weyna la karo hobada waa isantaan ma samaysan adin handoo fiiriyas waayahay ugu dambeyn lama fursad iyo siibsal siiye may baaqee injeediyaasan ee dhalinyarada xaafada wadajir guud ahaan dhalinyarada magaalada baydhabo xarunta gobolka baay may baagan jeedani oo wadanka nadiifisan oo wadanka horumardiysan oo wadooyinka samaysan taas gacantan gacmadooda jira wala gooyaan si gacan la qabsan iyo faydaan waayahay eediyadan mahadsanta maxmed haye bismillah horta barnaamijka barnaamij faa'iido u laakiis mas-uulka weyn horta amniga dadka ee horta yoo lagu faday anti iyo dhalinyaro gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka roogo anti iyo nin weeraan war dhalinyaro wadadii la dhasaa sawal anjaran sawal anjaran laneer langnin kuwaay hadda male sawal anjaran lanay raay male un shireedan loo horta intii qaadana maha aruuri korna magshibo korna hogshabna maylaya haa maaglan dhamadaayan may waliyo soo biyaayaan male alaan lama qof amase qof walma soo biyi koraan muhiimad may saarata mas-uulka saariyaa gudoomiyaha degmada xaafada wada jir anti usa nin weera oo us era dhalinyaro wadadii la dhasaayo diyaar garoobo nankii hoogaay nankii beesahay hal doolara tahaaday hooba lamlama doorar mise doorar la isku aruuri beesa badan kaaragta toban kaarka oo baawar ee oo arree walsiyaan koro laakiis lagni dhiirigeliyo fadaan una maha dhan haddana weydiihayon male se walan sameeyan lanla male wadadaa dhasaaneera xalay gudoomiyaga een wadadan dheer oo een unay iyo een ma sheegay wadadan oo beelisha ibrahim hortiya iyo wadadan dheera sheegay intii la dhasay ashirada leeme wada kasta oo baydhabo xaafadoo sheegalaayan intii nadiifnin aadaan fadaan oo sanibadee una kasoona ugu dambeyn may baaqay injiidiyaan may baagan jeedi lahay gudoomiya maal gudoomiye ku-xigeenka antiyoni dhiirigeliyaan ama dhalinyarada laka dhiirigeliy langweere dhalinyarada een langweere dhalinyaro kooyal eran iskuweere xaafid iskabalami ama meelbarhad er iskabalami sidii uuna ka dhasa fadni ama un awood kukujeysida fadni ama arkaabayaalka walaan fadiile aruusi fadni un wadada samaysada lahayni yaa wada jir ahaan una e yaa halmar iyo kafaylahay joorta intii una nisbigan dhalinyaro ahaan gudoomiyaha ninkawiyi halmaras aragna wali shaqeesla goban un hooganon maxaa sidaan dalka dalkaanu maasha allah ta gobolada kale sida maamul goboleed badanyihin wali ay mooshiini un laakistan koonfur galbeed horumar wiina deerti horumarkaan may fadaan antii horumar kale una ka darsan wadadaanan una samaysan antaasaan ka baagan lahay
dhegeystayaal waliba intaan ka afmeeranay barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka siin la dareeriyay anigu maxamed aadan abdullaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana galanguyn iyo siyaay saaxiibkayga maxamed b k tangeyntii barnaamijkan barnaamijkii dambe una reedon ku kulmaana saaxiibka barnaamijka kulanka warsan iyo dhammaan baxda warsan oo iska duuban warsan leh sadi iyo hamiin nabada cidii barnaamijkana dhegeysaneen waliba reednin ku heli koraan barta internetkuna kalena warsanradio com